إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaan majliskan ku akhri doonaa in sha allahu alcaqiida alwaasitiya lishaykh اlislaam ibnu taymiya alxaraani waxa ahaa madkhal noo ah marka tarjamadiisa iyo xayaatadiisa xoogaa inaan ka sheekayno kadibna risaalada wax ku saabsan in aan ka sheekayno kadibna aan toos u bilowno risaalada in sha allahu tacaala mualifka marka risaaladaas waxaa la yidhaahdaa shaykhu اlislaam taqiyuddiin abulcabaas axmed ibn shaykh shihaabiddiin cabdilxaliim ibn shaykh majdiddiin abilbarakaat cabdisalaam ibn abi muxamed cabdillaahi ibn abilqaasim alkhadir ibnu taymiyata alxaraani nasabkiisu sidaas weeyaan marka waxaa muuqata isaga waa shaykhulislaam nin aqoontiisa aada iyo aada u sarraydo buu ahaa aabbihiina nin sheekhuhu ahaa isagana cabdulxaliim baa aabbihii la yidhaahdaa awowgiina waxaa la yidhaahdaa cabdusalaam majdudiin ninka iskale weeyaan awowgiis majdudiin kitaabka la yidhaha muntaqa alakhbaar oo nayl awtaarku u shaqay marka usradaas usra cilmiya bay ahayd usrooyinka qaybo waxaa jira usar cilmiya muddo dheer ahaada dhowr qarni kala dhaxla cilmiga oo ninkan sheekha ah wiilkiisu uu sheekh noqdo oo wiilka ka dambeeya uu sheekh noqdo oo wiilka ka dambeeya uu sheekh noqdo ilaa quruun laga gaaro marmarna waxaa dhacda shaykha ilmihiisa inaysan cilmi qaadin oo wax aqoona aysan ka reebin marka waa qayb ilaahay alimaamu maalik raximah llahu yaa dhowr wiil iyo dhowr gabdhood buu dhalay wiilashiisa wiil ka mid aha markuu dersiga akhrinhayo almuwada intuu soo galo majliska uu shanshanlaysto oo isqurqurxiyo uu baxaa markaasu wuxuu dhihi jiray alimaam maalik haadaa ibni waa u jeediin ahmiyad xumada uu cilmigu ku hayo wax cilmiga kama uusan reebin usrooyin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu tala galay muddo badan in ay cilmi hayaan yaa jira marka oo ka mid taha usradan aal taymiya wakti dhow bay soo gaareen baa la yidhaahda marka usradaas cilmiga kala qaada jirtay oo isdhashay sida aal qudaama oo kaleeto ay cilmiga u kala qaadeen oo ibnu qudaamaha dhintay sitami'a wa cishriin alhijri usradiisa cilmi bay kala qaada jirtay ilaa laga soo gaaro alif wa tiscami'a wa itnayn oo ninkii ugu dambeeyey oo la yaqaano oo cilmi sidaa uu dhintay alifa tisaamia itnayn miilaadi oo madaaristii iyo meelihii ay wax ku dhigi jireen muddo dheer ilaa hadda ay sidii u taagan tahay oo cilmi lagu barto marka usradan marka altaymiya saas baa cilmiga iyagana ay u kala qaateen muddo dheer bay cilmiga kala qaadan hayeenoo wiilba uu aabbihii ka qaadan hayo ilaa maa sha allah waxa uu mashhuur ku yahay ibnu taymiya laakiin magacaas xafuu uga yimid bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen awowgii la yidhaahdo muxamed ibnulkhadir ayaa wuxuu ku soo xajiyey dariiq taymaa taymaa markii madiine laga baxo shaam loo sii socdo magaalo lasii maro weeyaanoo waddada ku taalla iyada iyo khaybarba isagoo marka soo xajiyey oo laabtay oo waddadaas ku sii socda ayuu canug yar waddada ku arkay markii uu dhulkiisii tegey xaraan ayuu wuxuu arkay haweenaydiisii oo canug yar dhashay canugtii markuu fiiriyo wuxuu yidhi tii aan taymaa ku arkoo kale weeye yaa taymiya tii oo kale weeye marka awowgiis moxamed ibnu khadir gabaruu dhalay iyuu magacaasu ku dhegay kadibna magac iska socduu ahay marka oo usradoo dhan midba mar uu qaato qolo saasay dhaheen qolo waxay dhaheen maya ee muxamedka qudhiisa yaa hooyadiis taymiya la dhihi jira haweeney marka aqoon leh oo wax wacdiysa oo laga faa'iidaysto bay ahayd hooyadii bay dhaheen marka usrada kadib waxaa lagu magacaabaa mid kastaba ibnu taymiya yacni nisbatan ilaa haadihi almar'a wuxuu ku dhashay xaraan meel la yidhaahdo magaalo marka dhulkan ciraaq qabaa'ilka deganaa jiray oo carabta yaa nusuux intay sameeyeen bay shaam degeen oo shaam bay ka sii baxeen oo ilaa dhulka turkiya bay degaanka u gaareen qabaa'ilkii dhulkan jasiiradda degi jiray marka xaraantu waa dhul carbeed buu ahaa oo marka carabo ay deganeed oo qabaa'il carabiya ay deganaayeen laakiin hadda maamul ahaan waxay raacsan tahay turkiya gobolka la yidhaahdo uurfa oo ka mida gobollada turkiya magaalo ka mida weya marka xaraanta magaalo qadiima weeyaan aad iyo aad u taariikh weyn nin wadaad ahoo turki aan xaramka beri isku aragnay markaasaan iswarsanay markaasu wuxuu yidhi xaraan baan ka imid oo ka soo xajiyey bal xaraan ka warran baa idhi xaraan wuxuu yidhi waa magaaladii ibraahim alkhaliil uu deganaa jiray ibraahim alkhaliil hay maxaa lagu garanaya inuu ibraahim deganay waxaa ku yaalla uu yidhi khandaqii loo qoday oo naarta lagu shiday oo la doonayo in lagu tuuro baa weli ku yaalla kadibna magaalo mashhuura weeyaan magaalada ibnu taymiya uu ka soo jeedi weyu wuxuu ku dhashay magaaladaas sita mia waaxid iyo sittiin hijiri wakhtigaas ayuu ku dhashay meeshaas wakhtigaas marka waxay ahayd wakhti dadka muslimiinta ah ay aad intay u daciifeen niman tataar la yidhaahdo oo shayaadiin ah oo haqaafo aan lahayn oon aqoon lahayn oo iska yaacaya oo waxay arkaan dila wixii ka soo harana guba baa adduunyada ku soo yaacay dhulka ay deggan yihiin hadda waxaa la yidhaahdaa maquuliya saad idaacadaha ka maqashiin maquuliya jumhuuriyaadkii itixaadka sofeetiga yay ka mid ahaayeen kolley kadib dowlad gaarahay noqdeen marka khalad dhacay ayaa wuxuu sababay damaar khalad baa intuu dhaco wuxuu kallifaa damaar aan xad lahayn nimankaa marka waxaa sababay bay dhahaan culammadu weerarkooda iyo damaarkooda niman beec mushtarahu iyaga ka mid ahaa waxay u yimaadeen dowladihii sharqiga ka jiray oo islaamiga ahaa dowlad ka mid ah ninkii madaxweynaha ka ahaabaa wuxuu amar ku bixiyey iyagana in la laayo waxa ay wataan laga qaato gardaha eed gardaha eed tujaar iska socota oo beecmushtaraysa wax iibsanaysay buu amar ku bixiyey in iyagana la laayo waxa ay wataana laga dhaco sidii buu yaalay waa la laayay wuxuudina waa la dhacay shaydaankii iyaga xukumay oo jinkis khan la yidhaahdo markaas oo ay aad u weyneeyaan baa warqad soo diro wuxuu yidhi nimankan tujaarta ahoon dagaal idinkula jirin waxa a ku samaydeen ma raalli baa ka ahayd warqaduu u celiyo wuxuu yidhi haa raalli baan ka ahaa haddaad wax ka qaban kartona fadal qofka hadduusan miisaaminin marka awooddiisa oo uusan dareeminin awooddiisu intay la eg tahay wax badan buu meel ka dhaca wax badan baana ka khaldama ninkii marka mooryaan shayaadiin ah oo aan cadad kooban lahayn oo basharkana dila xoolahana guba buu ku soo yaaciyey magaalada imaan hayaan wixii basharahoo noolna waa layn wixii soo harana waa gubid xataa xoolaha ayagu qaadan maayaan waa iska gubahayaan waa iska ordahayaan waxay arkaan oo xayawaana ama geedna waa cunahayaan waana iska yaacahayaan say u soo yaacahayeen marka ruusiya ay orod ka soo bilaabeen bay masar agteeda ku tageen qofka marka waa inuu ku xisaabtamaa awoodda uu leeyahay oo uusan hadalkiisu ka dheerayn awooddiisa khaladkana waa inuu iska ilaaliyo mandiqadii marka ibnu taymiya uu joogay bay ku yimaadeen weerar xaraan way ka soo carareen marka yaa ka soo cararay isaga iyo aabbihiis iyo usradii o dhanaa soo carartay baabuur la raaco ma laha gaari dameer gacanta lagu jiidahayay alaabtii iyo kutubtii soo saara iyagaa jiidahay dameer lagu jiidana ma laha waa soo socdeen waa soo socdeen muddo markay soo socdeen ayaa gaari dameerkii hallaabay waxay ka war heleen tataarkii inuu soo raadiyey oo uu soo daba socdo maxaa sameeya wax kaloo la samayn karo miyaa la arkaa ilaahay unbaa la baryey ilaahay bay baryeen gaari dameerkii baa xooga u hagaagay waa jiideen dimishaq ay soo galeen dimishaq may ku harhayaan dimishaqdiina kadib way yimaadeen intaasoo gooray yimaadeen dimishaq buu marka uu soo galay isaga iyo ahalkiisii reer dimishq bay noqdeen waxaana ka soo kiciyey tataar dhulkoodii dimishq buu markaas ka bilaabay talabulcilmi qur-aankiibuu ku xifdiyey isla markiiba waxay ka dareemeen canug aan caadi ahayn inuu yahay aqoonta degdega ah oo uu markiiba fahmahayo iyo xifdiga degdega ah oo wax kasta oo uu maqlo uu xifdinhayo qur-aankiibuu xifdiyey xadiidkiibuu bilaabay tafsiirkiibuu bilaabay fiqhibuu bilaabay usuul fiqhibuu bilaabay muddo kooban ayuu wuxuu gaaray shaykh inuu noqdo isagoo aan labaatanka gaarin labaatan isagoon gaarin buu shaykh noqdo dadka marka aad iyo aad bay ula yaabeen markii uu aqoontaas yeeshay wuxuu markaa galay in uu dadkii u faa'iideeyo faa'iideyntiisuna daa'ifo mucayana kuma wajahna dadweynaha madaxda culummada kuwa dhunsan inuu wax ka qabto bal inuu ka soo leexiyo waddada dalaalka aad buu marka ugu mashquulay aad buu u mashquulay ma uusan guursan bay dhaheen ilaa aakhiri xayaati ilaa uu ka dhinto ha ma uusan guursan mashquul noloshiisoo dhan mashquul bay ka dhammaaweysa mar uu wax akrinhayo maruu wax alifahayo maruu munaaqasho ku jiro mar xabsi lagu tuuray intaasay ka dhammaaweysa marka wuxuu ahaa nin cilmigiisa lagu nool yahay ee cilmigii keligiis aan ku noolayn oo aan ummadda bannaanka ka joogin ummaddii kula dhex jira buu ahaa markuu ka sheekeynahayy waxbarashadiisa qayb ka mida wuxuu yidhi innahu la yaqifu khaatirii fi اlmas'alati allatii tushkilu calaya faastagfiru اllaha alfa mara aw akar aw aqal xataa yansharixa asadru wayanxalla ishkaalu ma ashka ilaahay baa subxaanahu watacaala fahmiga bixiya wuxuu leeyahay marmarba waxaa dhacaysay in fahmigayga uu istaago mas'alo oo markaa ishkaal igu hayo fahmigeyda uu ugu adkaado markaas baan ilaahay subxaanahu wa tacaala u istikfaarsanhayay kun goor ama ka badan ama ka yar yacni aad baan u istikfaarsanhayay buu leeyahay ilaa marka dambe qalbigaygu uu inshiraaxo oo wixii ishkaalaho masaladaas iga hayayna ay iga baaba'aan haddii marka masalo ay kugu adkaato ama fahmigeedu ay kugu adkaato ilaahay baa loo qayshada ilaahay baa hay fahmi ilaahay baa loo qayshada ilaahay u qaysho ilaahay u istikfaarso ilaahay bari wuxuu dhihi jiray ربما طالعت على الآية الواحدة مئة تفصير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم إبراهيم علمني وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرق وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم فهمني ولي مرمر هذا أي شيء آية تفسير كذا أنا أبهض مركب بقول تفسير آن bal aayaddan macnaheeda tafsiirka ugu habboon kan uu ku qanci waaye kanuu ku qanci waaye kanuu ku qanci waaye kanuu ku qanci waaye boqol tafsiiruu fiiriyey markaasuu weli wuxuu isleeyahay macnihii ugu habboonaayo weli ma helin markaasaan ilaahay marka ku laabanayo leeyahay baryihiisa oo dhahayo yaa mucallima ibraahiim callimni ibraahiimkaas waa nin ya ya ayb masaajidda mahjuurka oo marka dadku aynu ku badnayn baan intaan marmar tagon wejiga dhulka dhigo aan dhihi jira buu leeyahay yaa mucallima ibraahiima fahimni marka qofkii ay mas'alo ku adkaato waxaa u furan ilaahay inuu baryo ilaahay inuu baryo dadaal bixi ku dadaal inaa fahamto lagu fahamsiiyo hadday kugu adkaato ilaahay subxaanahu watacaala bari maxaa yeelay su-alkii shaafici maxaa ku jiray shakowtu ilaa wakiican suuca xifdii faarshadanii ilaa tarki ilmacaasi wa akhbaranii biana alcilma nuurun wa nuuru llaahi laa yucطaa lilcaasi marka fahmi xumadaas un kuleey waxaa dhici karta inay macasiyo cuquubo ka dhalata inay noqoto marka cuquubadii iska saafigaray waxa uu leeyahay alimaamu dahabi dahabigu marka wuxuu ahaa mu'arikhu lislaam saa ogtihiin zumalada ibnu taymiya uu ka mid ahay isaga iyo muxadisu shaam ninka la yihahdo abulxajaaj almizi zumalay ahaayeen ninkaas asaaniid uu aada ugu dheereeyey abulxajaaj almizi dahabiguna taraajumta iyo taariikhdu aada ugu dheereeyey ibnu taymiyana caqaa'idka wixii ku saabsan iyo mutuunta xadiidka iyo fahmigooda aad ugu dheereeyey zumalay ahaayeen dahabi marka wuxuu leeyahay lahu khibratun taammatun birijaali wa jarxihim wa tacdiilihim wa macrifatun bifunuuni alxadiidi وبالصحيح والسقيم بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث ولكن الإحاطة لله غير أنه يغترف من بحر وغيره يغترف من السواقي wuxuu leeyahay waxa uu lahay aqoon aad iyo aad taam u ah oo ku saabsan rijaasha iyo jarxigooda iyo tacdiilkooda iyo aqoon ah xadiidka funuuntiisa wixii saxiix ka ah wixii saqiim ka ah waxaa marka run ku noqon karta buu leeyahay isaga in la yidhaahdo xadiidkii uusan ibnu taymiya aqoon xadiidba ma ah aqoonta uu xadiidka u lahay laakiin maca daalika wuxuu leeyahay wax walba in la koobo mutacabir waayo dadka kale oo xadiidka ku jira aqoontiisa wuxuu leeyahay keliyaalkay ka cabaan isaguna badduu ka cabaan macnaheedu maxay tahay ya fahmiga ku kala dheereeyaan iyo aqoontiisa ayb nin marka aada iyo aada ilaahay ugu xiran buu ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaalaa ay weyn tahay fiqada uu u hayo ibnuqayim baa marmar ka sheekeeyey hadalladiisa marka wuxuu dhihi jiray buu yidhi inna fi dunyaa jannatan man lam yadkulhaa lam yadkul jannata alaakhira adduunyada waxaa ka jira buu yidhi janno qofkaan jannadaas adduunyada gelinin jannada aakhiro geli maayo qofkii adduunyada cadaab nafsi ah ku nool cadaab aakhiraa ka ratibmi kara nasal llah salaam qofkii qalbigiisa uu nuurahayo oo uu raaxo adduunye ku jiro ka dhalatay diin sax ah wuxuu leeyahay qofkaas waxaa loo rajaynaa janno aakhira inuu helo ma yasnacu bi acdaa'i ana jannatii wa bustaanii fii sadrii ayna ruxtu fahiya macii laa tufaariqunii ana xabsii khalwa wa qatlii shahaada wa ikhraajii min baladii siyaaxa wuxuu leeyahay aniga meeshii aan aadoba cadowgaygu maxay u samayn karaan buu yidhi aniga jannadayda iyo beertaydu xabs waxay igu jirtaa sadrigayga buu yidhi ama xabadkayga meeshii aan aaday ila aadaysan yani aqoontayda iyo wanaagaygu qalbigaygu igu jira aniga aniga haddii xabsi laygu tuuro khalwo aan ilaahay ku caabudo yuu ii yahay buu yidhi haddii lay dilona shahaadabuu qatligii ii yahay haddii lay cayriyo magaalada laga bixiyona waddanbad barashobay ii tahwiyar bixinta wax dhiba marka meel kastoo loo kaco qofkii ilaahay ku xiran waxba kama hallaaba marka nin kasta oo mujadid ah markii uu soo baxo fii beledin min albilaad wuxuu la kulmaa dadka jaamidiinta ama aqoontoodu ay liidato ama ilaah ka cabsigoodu uu liito buu kala kulmaa xariiri iyo dhibaatooyin dhibaatooyin badan buu la kulmay aad iyo aad u badan ooan dhammaad lahayn wuxuu u dhaxeeyey shaam iyo masar masar baa markaas madaxtinimada haysatay marka masar baa looga yeeraa waxaa loogu yeeraa xabsi in lagu tuuro xabsi baa lagu tuura waa laga soo bixiyaa markaana lagu tuura waa laga soo bixiyaa shaam buu imaadaa shaam baa looga tuuraa xabsi risaaladan aan aqri doonno waxay ka mid tahay waxyaalo badan oo lagu qabsaday oo sabab u noqon tegtay xabsi alcaqiidatulwasitiya laakiin waa iska sabri jira marka haddii masiibo aad la kulanto sabarka kaalmayso sabarku aad buu qiimo badan sabarku aad buu dadaali jira xataa kuwa dhibaatada u geysta buu u sabri jiray oo uu saamixi jiray sabarku aad uu dadaali jiray ardaygiisa ibnu cabdilhaadi ayaa qadiyad sabarkaas ku saabsan buu keenay kitaab buu ka alifay tarjamadiisa oo uu ku magacaabay alcuquud adduriya wuxuu leey isagoo masar jooga ayaa nin wuxuu u yimid walaalkii saddex nin baa laba nin baa la dhalatay uu saddex ku ahaa oo iyaguna culummo ah marka walaalkiis baa nin u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi koox masaajidka la yidhaha jaamicu misra joogta ayaa shiikha meel uga dhacay wayna garaaceen buu ku yidhi markaas baan istaagay buu leeyahay walaalkiis masaajidkii baan soo aaday buu yidhi dad badan oo niman iyo fardooley ka kooban ayaan arka buu leeyahay oo shiikhi aawo shiikhi aawo dhahahay markaas baan anigu soo goobay shiikhii shiikhii baan waxaan ka soo hela buu leeyahay masaajid yar isagoo ku dhex jira marka markaan masaajidkii ugu nimid baa waxaa la yidhi dad badan baa ku daydayahaya oo doonahaya in ay kuu nusreeyaan haddaad amar ku baxdo masar inay gediyaan waa gedi karaan markaasuu wuxuu leeyahay maxay u imaadeen oo iga goobahaya markaasaa lagu yidhi adigay kuu imaadeen sababtaad markaasuu yidhi ma uma bannaano arrintaas yaa u banneeyey markaasay waxay ku dhaheen dadkaas iska daa annaku ma noo saamahaysaa inaan aadno kuwa ku garaacay oo ku dili gaaray in aan iyaga u tagno oo iyagana aan garaacnoon dilno oo guryahan aan ka gubno maxaa yeele fitnay sababeen markaasuu yidhi ma bannaano saasna markaasuu waxay ku dhaheen arrinkii ay kugu sameeyeen adiga ma bannaantaha waayahay arrin aan daynayno ma ahay bay dheheen waxaa dhici karta marmar atbaacdu inay ka shiddo badnaadaan matbuuca arrinkaan ma daynayn bay dheheen waxaa laga marmaana inaan u tagno oo aan garaacno oo aan wixii ay sameeyeen abaalmarkeeda dhidhaysin markii warkii ay badiyeen wuxuu wuxuu ku yidhi saddex kama dheheen buu arrinka a u socotiin xaq adinka idinka maqan inaad goobaysid waa mid xaq ilaahay oo maqan inaad goobaysid waa labo ani xaq iga maqan inaad goobaysid saddexaas miyuu ka badan yahay kama badno wuxuu yidhi xaq iga maqan aniga oo nimankaasu ay igu xadgudbeen haddaad goobaysiin waa saamixuu yidhi iyaga haddii adinka xaq idinka maqan yahana haddaa wax maqlaysiin fitnada joojiya iskana kala taga buu haddii aadna wax maqlayna waxaa rabtiin sameey haddii xaqa aad goobaysiin ilaahay uu leeyahayna faallaahu ya'khudu xaqahu kamaa yashaau in shaa xaq ilaahay haddaad goobaysiin ilaahay xaqiisa asagaa qaada kara siduu doono u qaada karaa wakhtiguu doonuna qaada kara markaase waxay ku dhaheen waxa waxay ku dhaheen waxa ay sameeyeen ma bannaan tahay iyagu oo adiga ay kugu sameeyeen markaasuu wuxuu yidhi inay ijtihaadeen aad dhici karta oo ijtihaadkooda oo heerkaas gaaray markaase waxay ku dhaheen waayahay adigu ma baadilaa ku sugan taho ma iyagaa xaq markaas ku sugan markaasuu wuxuu ku yidhi arrintu saa wax u malaynaysiin ma aha waxaa dhici karta inay ijtihaadeen laakiin ay gefeen qofkii marka intuu ijtihaado gefaa ilaahay baa u dembi dhaafa bal fiir yacni dadka dilay oo garaacay oo ku dhowaaday inay icdaamiyaan buu cudurdaar u goobahay waxay tusinaysaa markaas qofka tajarudka ku jira iyo daacadnimadiisa oo ka fog isaga nafsadiisa in uu u gargaaro bis waxay dhaheen marka nakeen masaajid kalean tegaynaa way soo kaxeeyeen masaajid weyn oo jaamicu alcatiiq la yidhaahdo bay keeneen masaajidkiibuu marka markii casirkii la dukaday qabla alcasr bay arrintaasi aheede ayuu faataxada tafsiirkeeda meesha ka bilaabay kuwii hadda ka hor dhibaatada u geystay oo garaacay baa xalqadii iska yimid waa iska dhagaysteen xalqadii markay dhammaatay bay xalqadii ka dareereen iyagoo dhahaya wallaahi laqad kunaa gaaliطiina fi hada الrajuli biqiyaamina calayh wallaahi ina aladii yaquuluhu huwa alxaq sabarka caaqibadiisa waay sabarka caaqibadiisa kadib si hadba xabsiba xabsi ugu dhiibahayay markii u dambeysay waxaa lagu xiray meel la yidhaahdo alqalca qalcadu waxay ku waxay ku taallaa dimashaq dhexdeeda meel waxa weeyaan loogu talo galay markii magaalada lasoo weeraro in dadku ay galaan oo ay isku difaacaan dhagax isi saarsaaran waayo siday isu saarsaareen ma garanayse dhagax ay dhici karto kiiba inuu boqol kiilo dhan yahay oo iskor saarsaaran weeye dhirirkana masaajidkan taqriiban waa ka sii dheer tahay waana hal dhismo oo saas og dheer marka wixii saas loo tuura lama gaari karo korkeeda qalcadaas marka markii un cadow laga cabsadaa lagu soo aruuraa albaab bir ah bay leedahay oo haddii madaafiic lagu garaaco uuna darooli karin inta kalena dhagax waaye caadi ah sida laysu saaray allahu aclam lama yaqaan qalcadaas baa lagu xiray qalcaduu muddo ku jiray markii dambe waxaa la yidhi ninkaan nashaad joojin maayo wax akhrina joojin maayo fataawina joojin maayee warqadaha iyo aqlaamta iyo khadaha laga aruuriyo amar baa marka dowladdu soo baxday waxaa la yidhi intaasoo dhan ha laga aruuriyo kulli waa laga aruuriyey kuwuu warqado u dirsaday iyo dhuxulo dhuxulo ii keena buu yidhi iyo warqado dhuxulihii ku qori jiri marka markuu hal kitaab dhammeeyo nimankii u dhiibahayaa wuxuu leeyahay marka kitaabkii dhuxuluu ku qorin khadiila waa laga dhammeeyey kadibna warqadihii iyo dhuxulihii u diideen dhuxulna lama soo gelinaayo warqadana lama soo gelinaayo saas mi ahaa bis markaas wuxuu galay marka inuu qur-aan iska dareeriyo qur-aanka aada u akhriyo adiga siddeetan goor markuu qur-aankii dhammeeyey ugu dambayntii markii siddeetamaad isagoo akhrinhaya آخر سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر baa nafta ka baxay dadkii marka way ogaadeen waa lagu soo aruura meeshii dadkii qaraabadiisa ahaa baa markaa loo daayay inay diyaariyaan oo dhaqdhaqaan iyagii baa diyaariyey salaadii duhur baa markaas la geeyey aljaamic umawi jaamic umawina meeshuu aad ugu dhow yahay waa meeshaan iyo isgoyskaas baryo masaajidkii baa la geeyey duhurkii ummadii oo dhan baa ku soo jartay marka salaaddii duhuraa lagu dukaday qubuurtuna waxay ku taallaa oo masaajidka ay u jirtaa buurta yaroo ka barayda oo aadan caddi la yidhahdo amarka duhurkii markii laga qaaday masaajidkii casirkii baa la tegey qubuurtii marka cariiri meel la maro inta la waayo meeshaa lagu duuwey qubuurtaa markaa waxaa la dhihi jiray maqbaratu suufiya magacaas ay lehay laba maqbaro bay lahayd dimashaq marka mid waxaa la dhihi jiray maqbaratu suufiya midna maqbaratu baabi saqiir labadaasa dadka loo kala qaadi jiray midii markaa u dhoweed masaajidka dimash masaajidka aljaamic alumawi maqbaratu suufiya baa lagu duugay kadib walaalkiisaa dhintay walaalkiisaa lagu agduugay kadib ibnu kaiir baa dhintay ibnu kaiir baa lagu agduugay adiga dhowr nin baa lagu agduugay marka maqbaro weyn weeyaan marka aad u weyn magaalooyinka sida caadadu ay tahay marka maqbaradu waa magaalada darafkeeda magaaladii markii soo fido maqbaradii yaa weli lahaa degaanay noqonaysaa degaan magaaladii markay ku soo fiday waxa uu amar ku bixiyey ninka madaxweynaha ahaa in maqbaradoo dhan la fago khalaas maqbaradii amara lagu bixiyey marka in la fago shukri quwatli nin la yidhaahdo ra-iisuljumhuuriya u ahaa markaas kii berigii dhowad dhintay oo xaafid alasad ka horreeyey mid ka sii horreeyey amar ku bixiyey marka maqbaradii oo dhan baa la fagay marka meeshii maqbarada laga fagay nin maktabad ku leh oon kutub ka gadgada jira baan u imido bal ka waran meeshaan meeshaan waa maqbar wey laakiin hadda maktabo iyo dukaamo iyo suuq wey la yidhaahdo suuq ulxijaaz suuqa maktabadaha wey waxaa yidhi meeshaan soo ibnu taymiya kuma duwanaa jiray markaasuu wuxuu yidhi jaamacad dimashq korkeeda aa maqbaradii ugu yacnii jaamacadda maqbaradii laga kor sameeyey haye marka jaamacadda la yidhahdo jaamicad dimashq oo dhan wuxuu yidhi waa maqbaradii maqbaratu suufiya qabrigiisina isagu ku dhex yaallaa buu yidhi jaamacadday ku dhex taalla waan tegey jaamacaddii aan galay qabriga ibnu taymiya ah markaas waxay dhaheen isbitaalka dhalmada oo jaamacaddu ay leedahay dhabarkiisu ku yaalla isbitaalkii baan tegey dhabarkiisaa la wareegey laba qabri aa wareegsan midaa waxaa ku qoran qabru ibna taymiya almutawafaa intaasaa ku qoran siligaa ku wareegsan mid kalena waa ku agyaallaa ninkii aan ku soo noqdo waxaa yidhi laba qabriya baa ku taalla meeshii marka wuxuu yidhi intii kale waa la bixiyey oo isaga maxaa looga tegey wuxuu yidhi ninkii madaxweynaha ahaa oo kor meerahaya qubuurtii bixinteeda aa wuxuu la kulmay qabriga ibnu taymiya oo la garaacahay markaasuu yidhi qabrigan ayaa iskale markaas ibnu taymiya leh markaasuu bal u kaadso waa loo kaadso wuxuu yidhi melik sacuud hadduu dimashq yimaado oo ziyaaro uu noogu yimaado oo uu yidhaahdo qabriga ibnu taymiya soo tusa xageen geynaynaahuu xageen geynayna asaga iyo kan ku dhegan silu ku wareejuu yidhi dhaafa inta kana bixiyo siday yaaleen marka intii labadoodii sili ku wareejiyeen intii kaley saareen magaalo waa jaamacaddiiaa ku kordhisa qubuurihii wixii marka meeshaa ku duugnaay oo dhan oo culamo ahaa kulli waa la bixiyey imaam dahabi baa ku duugnaay ibnu kaiir baa ku duugnaay laba walaalihiisaa ku duugneed culammadii shaam oo dhan almizi baa ku duugnaa kulli bannaankaa loo saaray midda kaleeto magaaladii marka aad u aysan gaarinin oo la yidhaahdo maqbaratu baabi saqiir middaas xoogaa saxaabaa ku duugan iyaga saxaabada qayb ka mid ah oo shaam deganeed baa ku duugan markaa siligay ku wareejiyeen ayada ma la dumin midaas waxaa marka nasiib u helay ibnuqayim inuu gu duudo nimanka marka markaas haystay qubuurta la bixinhayo iyo kadibba waa calawiyiin way nacbaayeen marka isaga aad bay u nacbaayeen aad bay u nacbaayeen laakiin ibnuqayim waxay dhihi jireen suufi waaye suufinimaa ku jirta isaga waa fiican yahay isaga iska dhaaf laakiin midkan shiikhiisa ibnu taymiya shaydaan waaye agteenna waa in kutubtiisa lala dagaalamo afturaadkiisa lala dagaalamo midka hadda xaafid ilasadoo dhintay baa maktabooyinkii suuriya oo dhan intuu isku soo aruuriyey uu hal maktabo ka dhigay ayaa wuxuu amray in sanam inta asaga loo sameeyo maktabada albaabkeeda la suro sanam bir ah sanam baa loo sameeyey marka maktabada qofkii soo gelaya waa hormaraya maktabo weyn aad u weyn oo lix dabaq ah oo buuxda niman marka calawiyiinha intay u tageena waxay ku dhaheen nin la yidhaahdo ibnu taymiya oo aad u kutub badan baa kutubtiisa maktabada taalla markaasuu waxaa la sheegay inuu yidhi muxuu ahaa markaasuu waxay ku dhaheen nin nacab buu ahaa calawiyiinta soo xir buu yidhi soo xir keena hadda soo keena markaasay dhaheen waa dhinta mar hore dhinta haye kutubtiisa marka wuxuu yidhi intaa akhrisiin wixii laga dareemi karo calawiyiin nacaybkooda ama wax la mid ah ku dhammeeyo wixii kalena iska basiidana maktabadaha dhex oolaada waayahay nimana de wax akhri karo waaye oo dhul haqaafale waaye waa akhriyeen laba qaybooda ka dhigan marka qayb qofkii rabaa fiirsan kara qaybta kale oo xuduudda ah ama naqdiga ah kitaabka magaciisa bay qalin gaduudan ku aqorahayaan oo miim oo khalin gaduudan ah bay ku aqorahayaan magaciisa qofkii socdaa markuu yimaado intuu fahraska akhriyo wuxuu leeyahay kitaabkaana ii soo saara aan akhriyay kitaabkaana u baahanahay maado keliya ka shaqeeyo maagiibaa ku imaanhayo saas intay u fiiriyaan waxay leeyihiin midkan lama ogola kuwa kale hayayso anigoo iska khabar maafish ah baa mid un magac intuu cajab gelin magacaan soo saara markaasay waxay tiri magacaan maaragtay lama ogola in la fiiriyo markaasa waxaan idhi miimka maxay tahay ku qoran meesha markaasay waxay tiri mamnuuc waayo ma la fiiri karo miya ma la fiiri karo waa ka tegi nin oday ah oo ikhyaar ah oo sheekh ah oo xaafaddan ala deganaayo suuri ah u tega waxaa idhi niyahow kitaab baan maktabada uga baahdo waana ii suuro geli weyse marka wax igala qabo markaasuu wuxuu yidhi waxa maktabada ka shaqeeyo oo dhan ardadaydu waayo laakiin ciyaar suuqay noqdeen hal ninaa ku jiruu yidhi ninkana waa nin mucaqad ah oo aad u dabeecad qallafsan marka maalin baan israacaynaa bal midkaasaan la hadlahay waayo maalin baan soo raacnay taxi aan soo qaadanay maktabadii aan nimid ninkii baan u galnay ninkii markaan u galnay buu intuu ku soo booday oo salaamay oo fariisiiyey abbaar markay sheekeeyey inuu kitaab magaciisa u dhiibo waxay yidhi kitaabkaanaa la rabaa gambaleenu intuu garaacay aa naag ordaysaa noo timi markaasuu magacii u dhiibo wuxuu yidhi keen waa naga tagtay kitaabka marka hal warqadaa ku dhex jirta oo ay ku qoran yihiin kitaabkan lama akri karo qofna looma saamaxahayo inuu akriyo waana kitaab rajci ahoo naga soo horjeeda annaka macluumaad saasa lagu qoray kitaabkay dhex gelinaayo marka bas baar bay naga maqneed iyadoo ordaysay timid waxay dhegta u saartay waxay ku tiri miin baa ku qoran markaasuu yidhi ii keen warqadda waa laabatay warqaddii ka soo dhex bixisay warqaddii u keentay hortiisay dhigtay waa akhriyey waa arkay markaasuu intuu isaga u dhibuu yidhi haay mamnuuc bas halkay ku dhammaatay iyaga agtooda madaamku marka sidaas waay qof xagga iyo xagga oo leex kara halkay ku xiranta marka laakiin fitanta iyo masaa'ibtu wax badan bay baabi'iyaane hadda maktabadii intaas aheed oo weynankaas laheedoo waxa weeyaan kutubta islaamka inta ugu muhiimsaneed ba oleed markay fitan iyo masaa'ib ay dhacdo khadkay ka baxaysa waa la bilaqaysanaya haddii la bilaqayso gacanta ugu dhacay yuhuud ama amerika labadaas gacanta ugu dhacaysa waayo kutubta hadda amerika laga keeno ama yahuudda ay haysato waa wax un ay muslim ka biliqeen marka berito aan insha allahu sida soo socotaan bilaabi doonaa kitaabka nusada nusadaana soo sawirahayaa oo xoogaa nusko saxana u malaynayno insha allah inay tahay marka berito nin walba nusada kale ha soo qaato insha allah hada bilah towfiiq sal allah sala ala nabina maxamed wala alihi wasaxbi wasalam